bismillahi raxmaan raxiim hooyada waa maadsan tahay niyow dagaalkii shalay iyo maanta magaalada ka dhacay runtii khasaare nafti maal bulshadiisa waa geystay haddana xaaladdu waxay ku sugan tahay xaaladda ganaansho daacad ka hor ayay xabaddu istaagtay haddana xaalku waa degan yahay marka haddii xabaddu ay istaagtay ma waxay ka dhigan tahay in qola ay ka fududaatay magaalada ha hadda waxaa gacanta magaalada ku haya ciidamada qalab sida qaybahooda kala duwan annaga ayaa hadda magaalada ku sugan wax hadda kusutaado kale kala jiraan guddoomiye faarax waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii magaalada ay gacantiina ku wada jirto ciidankii kaleeto oo aad la dirirayseen shalay iyo maantaba xaggey ku dambeeyaan ciidankii dagaalka ku jiray qaybna waa isu soo dhiibtay qaybna farxad ayay magaalada uga baxeen marka maxaa idiin xiga qorshaha idiin xiga muxuu yahay haddii gacanta magaalada ay hadda idinkugu jirto keli ah waxaa noo dhimanay waa in xaaladda la sugo amniga la ilaaliyo bulshadii magaaladan ka barakacdayna sidii loo caawin lahay sidna lagu soo celin lahay inaan ka shaqeyno fikirkeena ugu muhiimsanay hadda waa midkaas waxaan rajaynayaa saacad kadib daqiiqada kadib inaan wixii qorsho ah dowladda uga digsan aan ka hadalna haddii ilaa yidhaahdo khasaaraha dhankiina idin gaaray haddii aad soo koobto walaal wax khasaare ah oo hadda aan ku sheegi karaa ma jiraan annaga hadafkeenu wuxuu ahay magaaladan inaan ka xoreyno cid walba oo qorshaad ku wada waana ku guulaysanay waxaas kaleeto oo khasaare ah oo aan hadda kuu sheegi karan ma jiraan marka dadka magaalada saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatanka maalmood ka maqnaaya ee duurka daadsan ee xaalad biniaadanimo ay ku haysato goormay guryahooda kusoo laaban karaan waxaan rajaynayaa intaa horoobka ugu sheegay inaan daqiiqada kadib kuu xaqiijiyo sidii qorshaha dadkaas soo celinahay magaalada inaan aan aan ka hadalna haddii ilaa yidhaah waa mahadsantaa guddoomiye